dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaaliyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyow ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xiriira cudurka covid sagaaliyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta ee dictor kusoo dhowow barnaamijka weydiimaha dhegaystayaasha iyo warcelinta dhakhtarka ee dhegaystaha ugu horeeya su-aashiisu wuxuu leeyahay maxaan samayn karaa haddii aniga ama qof qoyskayga ah uu la xanuunsado cudurka
waxaa aada ugu fiican ee aada samayn karto ayaa ah in aad kala ilaaliso xubnaha qoyskaaga ee leh calaamada cudurka covid nineteenka si looga hortago in cudurkaas uu si sahlan uu faafo sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad hubiso qofku xanuunsan inuu wax cabayo ama wax u cunayo nasashan uu heli karo inaad wacdo dhakhtar haddii xanuunkiis uu kusii daro si daryeel caafimaad uu helo dadka waaweyn ee cudurkan ku dhacay ayaa aada ugu daran waayo dadkaasi waaweyn difaacooda jirka ayaa aada u yar wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad oo gaar u ah oo ka duwan kuwa cudurka qaba ee caadiga ah covid nineteenka in la ilaaliyo nadaafadiisa guud iyo midda gaar ahaaneed iyo mee iyo meesha uu seexanayo in la nadiifiyo lagana bedelo marada uu ku seexanayo mar kasta la nadiifiyo ayaa habboon in uu gaar u yahay waxyaaba lala isticmaalo sida musqusha iyo wixii la mid ah in lagu dhiirigeliyo in uu sameeyo jimicsi seexashadan uu badiyo maska ahaan inaad u daaweysid ayaa lagaa rabaa adigoo u sheegaya inuu caafimaadi doono aada baad u mahadsantahay doctor ee su-aasha labaad maxay tahay inaan sameeyo haddii ay dhacdo in aan la kulmo ama booqdo qof laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban haddii aada la kulantid qof qaba cudurka covid nineteenka ama laga helay waxaa fiican in aada raacdo tilmaamihii caafimaad kuwaasoo ahaa in aad ku fogaato ugu yaraan laba mitir ilaa lix tallaabo kana foojignaatid wax badan in aada wajixir isticmaashid iyo gacmogashi haddii aad tahay daryeel caafimaad inaad isticmaasho dharka badbaadada eele eele oo loo isticmaalo cudurka covid nineteenka in aada gacmahaada ku dhaqdid saabuun oomo iyo biyo marka aad buqaanka booqatid kana soo tegaysid intaasoo dhan waxaa loo sameynayaa inaadan qaadin cudurka covid nineteenka kaasoo si sahlan uu u faafi karo su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa ma dhici kartaa in qof la baaro oo laga waayo cudurka oo mar kale inta lagu celiyo baaritaanka haddana laga helo way dhici kartaa waayo waxaa laga yaabaa in sheybaaristuhu uu qaldamay marka hore ama weli viruska uu ku jiro hilhuuriskiisa taas ayaa sababi karta marka hore in laga waayo qofkaa cudurkaas balse waxaa sahal ah in marka hore cudurka la baaro oo uu baaro qof khabiir ah muddan kasoo shaqeynaya sheybaarisnimada laakiin haddii calaamadaha waaweyn oo lagu arko qofka cudurkan qaba sida qandhada daran qofac joogto ah iyo neefta oo ku dhigta iyo meesha uu joogo oo cudurkaas ka jiro qofkaas boqol kiiba boqol wuu qabaa cudur covid nineteenka waxaa fiican in uu meel gaar ah isku ilaaliyo ama lagu karantiilo lana xiriiro goob caafimaad ee lagu daaweeyo cudurka covid nineteenka
su-aasha afraad waxaa leeyahay dhagaystahani dadka naafada ah ama baahiyaha gaarkaa qaba ma lagu dari karaa kuwa ugu nugul ee halista ugu jira cudurka corona haa waa lagu dari karaa sababtoo ah dadka baahiyaha gaarka qaba inta badan ma helaan daryeel caafimaad ee wax ku ool ah maxaa yeelay ma heli karaan waxay ku tagaan goobaha caafimaadka ee lagu daaweeyo dadka xanuunada covid nineteen ka qaba hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay xaqiijisay ama warbixin ay soo saartay oo ku caddaynaysa inta dadka baahiyaha gaarka qaba ay aada ugu nugul yihiin cudurda cudurka safmarka ee covid nineteenka waxayna sheegtay in dadkaas ay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo ka duwan midka dadka caadiga ee qaba cudurka covid nineteenka waayo waxaa laga yaabaa qofka da-da ah oo baahiya gaarka qaba haddana ay usii dheer tahay cudurda cuduro kale sida sonkorta dhiigkarka iyo neefta qofkaas oo kale aada ayuu ugu nugul yahay inuu cudur covid nineteenka uu qaado waayo ma awoodo inuu gaaro goobtii caafimaadka oo lagu dabiibi lahaa ama maba maba heli karo wax uu meel goobta uu ku tago
ugu dambeyn dhegaystahan su-aasha shanaad waxay leedahay halis ma ka imaan kartaa isla isticmaalka maaskarada ama afxirka in dadku macnaha wada isticmaalaan taasi waxay ku xiran tahay hadba qofka wajixirka sidii uu isticmaalo haddii qofka wajixirka uu isku dhejiyo ama ama si xooga u xirto waxaa laga yaabaa in uu neefsan kari waayo waayo ama neefta ay ku adkaato waxyeelan meesha ay kasoo gaarto haddii qofku uu isticmaalayo wajixir ka samaysan maro inuu dhaqo maalintii laba jeer ayaa wanaagsan iskana ilaaliyo inuu xirto wajixir qooyan waayo viruska si sahlan ayuu ugu noolaan karaa qooyaanka qofka inuu gacmaha dhaqdo marka uu wajixirka iska saarayo isla markaasna dhigo meel nadiifa sidi mar kale uu isticmaalo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegayste haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha kusoo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano allah
dhaqaatiirtu ina siisay allahayna